inta badan dadka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo ku tiirsan ka ganacsiga xoolaha iyo dalagga biraha waxaana markaasi ka hor burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ganacsatada ay dalka dibaddiisa ganacsi ahaan ugu dhoofin jireen sida xoolaha muuska liinta iyo sisinta kuwaas oo dalka uu caan ku yahay dekadaha uu ganacsigaasi ka dhoofi jiray waxaa ka mid ah dekadda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose oo markii ay burburtay dowladdii dhexe gebi ahaanba uu markaasi meesha ka baxay ganacsigii ka dhoofi jiray waxaana markii ugu horreysay dhowaan laga bilaabay dhoofinta xoolaha iyo ganacsiyada kale sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtaar Sheekh Axmed oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ganacsiga jubbaland runtii aad u fiican yahay waa og tahay annaga waxaan ku na- ku naalnaa meesha ugu dambeysa soomaaliya dekadaan leenahay ganacsiga jubbaland runtii marka la fiiriyo annaga hal ciladaa jirto markuu roobabka da-a ayay jididka naga xirmaan ma lihiin jidid ilaa kenya inta mino- safarada badan inay ku socdaan ma laha laakiin ganacsiga kismaayo aad u fiican yahay waqtiga maanta la joogana runtii markaa fiiriso ganacsiga idilaa liita adduunka waxaan la qabno waa wax keligahayna ma aha ganacsiga adduunka idiloo ka liitaa laakiin boqolkiiba boqol aad aan u fiicannahay maasha allah dekada kismaayo waxaan ka dhoofinay istimaalada u dambeysay mud- muddadan aad ugu dhoofiyey xoolaha noola laga dhoofiya kismaayo waa ogtihiin waxay caan ku tahay xoolaha iyo beeraha beerahana waa ogtihiin hadda dib waxaan u dhoofinaa leynta iyo sisintii oon dhoofinayna annagoo hadda rabna mar dhow muuska in la dhoofiyo lafteeda jubbaland waxay caan ku ahayd inay ka dhoofaan moosaska ugu badan soomaaliya iyo qudaarta ugu badan intii aan rabnaa dib inaan usoo celin xoolaha nool runtii waa meesha jubbaland xoolaha sida looda weliba meelaha ugu badan oo soomaaliya aad u joogto waay haddana cumaan iyo imaaraadka kulli waxaan u dhoofinaa iyo masar waxaan u dhoofinaa xoolaha lo-daan dhoofinaa waana dardar cusub waana laga sii badan doonaa insha allah saa waay hadda waxaan aad u dhoofinaa lo-da dibidaan dhoofinaa laakiin waxaan rabnaa fursadan oo hadda noogu jirto aan rabnaa qolo heshiis cusub nagula jiro in geel la dhoofiyo araga la dhoofiyo wax walbo la dhoofinaya annaga waxaan haynaa xoolihii u badnaa jubbaland halkan ay joogaan arrintaa waa isku taxluujinaynaa runtii waxaa geela aad u qaata masar hadda idan heshiisaan kula jirnaa insha allah in la siiyo lafteeda ganacsatada soomaaliya waxa waay runtii ku tala jir badanaa lagu jiraa waa ogtaha mar waxaan sameynay qaboojiyaal badanaa la sameeyey waa la dardacina waxaa waaye wax- maxaan rabnaa waxa dalkayna ka soo baxa aad u badan yahay horta waxaa ka horeysa warshadahan sameynayna waxaa ka horeysa wixii la keeno magaalada kuma filma malayga aad ugu badan yahay iyo wax badda in laga helo inaan horta loo helaa marka u horeysa suuqgeen banaanka inaan u helno waay runta ka- ku talajirka rog ganacsi ahaan iyo maamulahan aan ku tala jirna waxay tahay horta inaan helno suuqgeen banaanka ah kadib ayaa la keeni doonaa mishinada qaboojiyaasha faraha badan laakiin hadda waxa la keeno magaaladan waxaa ka tiro badan wax dalka soo geliya oo malayga ah runtii waa waxa aad loogu baahan yahay waay dalka in in dib loogu soo celiyo waa ogtihiino kaarna beef warshadii malayga waa ogeed warshada malayga waxaa tii xoolaha kismaayo waxaa ku taal warshadii ugu weyn oo hilibka ku taal kismaayo wixii insha allah dib ay usoo noqon doonaan in yar yar waay taaka taaka waay hadda ganacsatada warshada burka xamara la keenaya halka warshada kale loo soo wadaya waxaan rabnaa insha allah mar dhow inaan waxaas oo laga kaaftamo hadduu ilaah yidhahdo waxaan rabnaa warshada dib loo soo celiyo hadda waa arkaysaa marka airboor ku socoto warshada liinta la sameeyey liinta marka hore halka wax laga qaadi jiray iyadoo qalalan xagga loo qaadi jiray hadda warshada madoobeynaysa laga sameeyey halka haddana waxaa tala- ku talajirka noogu badan waxay tahay in warshado fara badan laga sameeyo jubbaland dhexdeeda insha allah